bismi illahi raxmaan raxiim abdiqaadir aada umahadsan tahay iyo tiamka v o a ba runtii arrimahan la xiriira doorashooyinkan labada kun labaatanka labaatan iyo kowooda in la qabto aheyd oo meelo badan soo maray dadaalo badanna la soo geliyey haddana meel fiican marayaan runtii mar kastaba caqabadaa kusoo baxayso sababtan waxay tahay nidaamka doorashada in la qabto la rabaa wuxuu yahay nidaam heshiis siyaasadeed oo aan ahayn nidaam dastuur ku salaysan si kastaba ha ahaato waayahan waxaa magaalada muqdisho ka jiray banaanbaxa musharaxiinta ay qabanqaabinayeen oo ay hadda kii labaadna ay ku dhawaaqeen kaas oo ay see sheegeen ku dalbanayeen doorashooyinka in la qabto iyo cabasho ay ku muujinayeen si kastaba ha ahaato annaga anagoo tixgelineyno bulshadeedka anagoo tixgelineyno xaqa u leeyahay qofka muwaadinka ah inuu dastuurka u ogol yahay inuu si xor ah u gudbiyo fariintiisa ama dareenkiis usoo gudbiyo banaanbaxyada kamid tahay xorriyadda hadalka kamid tahay ayaa haddana waxaa markaan dhegeysanay doodaas ayaan haddana waxaan isku daynay inaan dhinaca dowladdan aan dhegeysano oo aan isku dayno in la tixgeliyo arrimaha dastuurka markaan dhegeysanay iyagana dood kala meesha ka timid oo ay noo sheegeen ay leeyihiin ammaanka maadaama annaga mas-uuliyaddeeda aan musharaxiinta iyo dowladda idaa mas-uul ka ah inay ammaanka sugto in dadka imaanaya aanan galakala garin noocyada ay yihiin iyo sida ay yihiin waxay noo sheegeen in cudurkii karoonihii uu jiro uu meel kasta hadda uu saameyn ku leeyahay in ay adag tahay in marka ay iyaga ay sugaan ammaankana sugaan cudurkan jirana dartiis maadaama saas ay tahay waxaan usoo jeedina marka dhinaca dowladda in wada hadal laga yeesho maxaa yeelay banaabaxa in la qabto iyo inaan la qaban waxaa u dhexeeya in laga wada hadlo oo ah in isfaham laga yeesho xaaladaha jira si meel layskula soo shubo marka tan aan anaga xooga saareen waxay ahayd in wadahadal la sameeyo wadahadalkaasna dhinaca dowladdu ay ka yimaado maxaa yeeley iyada adaa mas-uuliyadda ay saaran tahay wadahadalkaasna ay la furto ma la aqbalo wadahadalka laba dhinac
runtii dadaalo badanaa socdo annaga bushireedka haddaan nahay waxaan xooga saarnay dadaalo socdo inaan wax ku biirino maadaama aan kii hore aniga keligan aan dadaalka wadnay laakiin haddana aan isdhahanay bal wax ku biiriya kuwa socdo waxaan rajeynaynaa marka maqaalada sida hadda aan maqleyno in ay dadaaladu ay wax isku soo dhaweeyeen oo laga yaabo in wadahadal dhaco laakiin si kastaba ha ahaato waxaa mar kastaba anan dhiirigelinaynaa in wadahadal laga yeesho arrinkaas oo laga hadlo sidii wax lagu xalin lahaa iyadoo la dhowrayo dastuurka sharcigiisa labaatanaad ee u ogolaanaya qofka xorriyadda iyo iyadoo la dhowraayo walaaca ee dowladda ka muujinaysa xaaladda labadaba in markaa wadahadal laga yeesho wadahadalkaasna uu noqdo mid suurtogeliyo in xal la helo haddii aan muuqato in wadahadalka laga leeleexdo waxaa muuqanayso in ay is-ogolaansho la-aan ay jirto haddaan la is-ogolaana waxa dhibaatada ka imaan karto waa qiyaasi karnaa wadankan muddo dhowr iyo labaatan dhowr soddon sano ku dhawaada uu dhibaato badan ku jiray dhibaatada ugu weyn dadka haystan waxay ahaayeen is-ogolaansho la-aan markatan ugu muhiimsan waa taa oo aan dhiirigelinayn bulshada rayadka door weyn ay lahayd waa labada dhinac u dhexaysan marka culayska weyna taagana laga wada hadli karin dadka ka qarsoonad ogtiin muqabiil
runtii hadda colays aan gaara oo aan ognahay oo weyn haba yaraatee aan dhihi karo maanta kow iyo labo ma jiro balse waxyaabaha aan maqleyno oo oo dadkuna ay hadal hayaan oo ugu muhiimsan ayaa waxay tahay is-aamin darro ka jirtay dhinaca siyaasiyiinta oo ah doorashada la qaban doono qaabkii loo qaban doono iyo sida loo qaban doono is-aamin daro ka jirto oo laga yaabo in awood bursi ka dhasho iyo loo arko in la boobayo ayaa horta salka waxay ku haysaa muranka faraha badan ee hareereeyay arrimaha doorashooyinka markaan kasoo tago taa oo arinta halkan aan u nimaadno oo gobolka banaadir runtii waxa ugu muhiimsan oo aan hadda isleeyahay way cakiran tahay waxa ay tahay markaad fiirsa dhinaca dowladdani dad fara badan oo dhinaca dowladda jira oo waxaa jira aada ugu shaqeynaya in lasii kala fogaado dhinacan kalena waxaa suurtagal ah inay jiraan dad noocaas ah marka arrimahaas oo cakirin waxay markastaba abuurayaan in wadahadallada iyo laga yeelan laha ama xalka la gaari lahaa uu sii fogaado waxaa marka dhiirigelinaynaa annaga oo muhiim ee tahay bosishanada la kala joogo waxa lagu dhamey karo waa wadahadal ee laguma dhamey karo in lays inkiro inaan lays ogolaan in la kala taagnaado macno ay sameynaysa ma laha awoodaha laysku sheeganayo ma aha awoodo u gaar ah ay leeyihiin awoodaha shacabka waxa baaba-aya waa shacabka waxa aan ka digeyno aan ka walwalsanayn waxa waaye qof maanta gurigiisa joogo inaanu qaxin qof maanta nool inaan la qasbin macnaha sabab loo naqan dhimashadiisa markiisa marka taas horta waa midda ugu muhiimsan waaye tan kale aan isleeyahay aaday muhiim u tahay waxay tahay waxaad arkaysaa idaacadaha markaad dhegaysatid odayaal ama qabaa'ilo laleeyahay ree hebel haddaan nahay waxaan taageerna kan ree hebel haddaan nahay waxaan taageerna waxay la tahay inaan loo baahneen arrimahaas looma baahno yaana dadka dhiba khilaafka siyaasadeed ee siyaasiyiinta dhex yaallo yaana dadka lagula soo laabanin oo dadka loo isticmaalin lagula sii kala fogeen soomaali dagaalo sukeeye soo dhex martay mudday kala fogaatay dowladda mas-uuliyadda saaran iyo cid kastoo mas-uula mas-uuliyadda saaran waxay tahay in dadka laysku soo aruuriyo dadka la is ogoleysiyo is-aaminaadoodii la soo celiyo ma aha in dadka hadda la kala qeybiyo oo meeshaas ka dhalato in kalsoonidii dadka laga rabay ay wada noolaan lahayeen isku ogolaan lahayeen meesha laga saaro taa ayaa